بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu nisaa aayadda koowaad suuratu nisaa'i suuradda la yidhaahdo suuratu nisaa madaniyatun suuraddani waxay ka mid tahay suwarka madaniga ah aayaadkeeduna waa boqol toddobaatan iyo lix aayadood boqol iyo toddobaatan iyada waa laysku waafaqsan yahay inta dheer ayaa culimmada aqwaalay ku leedahay boqol iyo toddobaatan iyo lix ayadood suuraddaani waa suwarka madaniga waxayna ka mid tahay suuradaha dheerdheer suuraddani waa suurad laga buuxiyey ama ay ku jidho axkaam tiro badan oo sharci ah axkaamtaas oo ka hadlaya arrimaha daakhiliga iyo arrimaha khaarijiga ah ee dadka muslimiinta suuraddani qaabkay u hadlayso waa qaabkii qur-aanka madaniga looga bartay ama uu u hadli jiray suuraddu waxay ka hadlaysaa arrimo waaweyn oo dumarka la xidhiira usrada la xidhiira guriga la xidhiira dowladda la xidhiira mujtamaca la xidhiira inkastoo axkaamta u badan oo suuraddan dhexdeeda ku timid ay ahaatay axkaam ka hadlaya mowduuca dumarka dumarka mowduuca dumarka la xidhiira sidaa darteed baa waxaa loogu magac daray dumarka oo waxaa la yidhahdaa suuratu nisaa suuratu nisaa ayaa la yidhahdaa suuratu nisaa waxaa loogu baxshay axkaam tiro badan oo dumarka la xidhiira oo suuraddan dhexdeeda ku jidha oo ay kaga badan tahay suwarka kale siday u sheegeen si ka badan sidaasaa waxaa la yidhahdaa suuraddan suuratu nisaa alkubraa baa la yidhahdaa meesha suurad kale oo iyana suuratu nisaa la yidhaahdo ay jidho laakiin lagu kala duwo suuratu nisaa assuqraa suuratu nisaa assuqraa waxa weeyaan waa suuradda loo yaqaano suuratu dalaaq suuratu idaa dallaq ama suuratu dalaaq suuradda la yidhaahdo weeye suuraddani waxay ka hadlaysaa xuquuqda dumarka agoonta gaar ahaan gabdhaha yatiimaadka ah ama agoommada ah oo dad kale ay mas-uul markaa ka yihiin oo awliyadooda ay gacanta ku hayaan iyo dadkii loo dardaarmay waxaa laga hadlayaa dhaxalkooda waxaa laga hadlayaa kasabkooda waxaa laga hadlayaa guurkooda arrimahaasoo dhan baa laga hadlayaa waxay ka badbaadinaysaa axkaamtaani gabdhahaas jaahiliyadu waxay kula dhaqmi jireen iyo dhaqamadii dulmiga iyo dhibaatada ku hayay gabdhahaas suuraddani waxay u bambaxaysaa mowduuca qofka dumarka karaamadeeda ayay sheegaysaa insaaf iyo cadaalad ayay markaas ugu yeeraysaa xuquuqdaas iyada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka dumarkaa u faral yeelay sida meherka sida dhaxalka sida dhaqan wanaagsan oo lagula dhaqmo waxay suuraddu ka hadlaysaa si tafsiil ah ama baac dheer axkaam la xidhiidha xagga mawaariista ama dhaxalka ayib waxay suuraddu ka hadlaysaa almuxaramaat min annisaa dumarka layska xarimay ee maxramka ah kuwa nasabka xaggooda ka imaanaya kuwa radaaca xaggooda ka imaanaya iyo kuwa musaaharada ama xididnimada ku imaanaya suuraddani waxay kaloo ka hadlaysaa calaaqada nadaaminteeda ama wanaajinteeda calaaqaadka zawjiyada ama isqabitaanka dayib oo la doonayo in la ilaaliyo waxay ka hadlaysaa meherka waxay ka hadlaysaa suuraddu zawjku ama ninku xaqa uu ku leeyahay zawjadiisa iyo xaaskiisa waxay ka hadlaysaa zawjadu xaqa ay ku leedahay zawjkeeda waxay suuraddu ka hadlaysaa tillaabooyinka ay muhiimka tahay inuu ninku raaco si nolosha zawjnimada ama qoysnimadu u hagaagto markii haddii meeshaa khilaaf yimaado ama shiqaaquu yimaado labadiis qabtay nidaamkii la raaci lahaa ayay caddaynaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa qawaamatu rajul ninka mas-uuliyad ahaantiisa iyo qawaamadiisa taas oo ah qawaamo la xidhiidha xagga naseexada iyo edbinta ee aan ahayn mid ku amartaaglayn ah raggu aysan ku amartaaglaynayn dumarkii aysan addoonsanayn ee ay tahay isqaabka sharcigu u tilmaamay intaas oo usradii la xidhiidha markay suuraddu ka hadasho waxay u wareegaysaa inay ka hadasho mujtamaci iyo ixsaan in loo sameeyo shay kasta waxay caddaynaysaa suuraddu sidii layskugu naseexayn lahaa laysku saamixi lahaa ammaanadii iyo cadaaladii si mujtamacaas iyo bulshadaas u noqdaan bulsho tiirar adag ku taagan oo ma garanaysaa aan liiqliiqad lahayn waxay ka hadlaysaa islaaxa daakhiliga gudaha hagaajinta la hagaajinaayo iyo midka khaarijiga ah oo ummadda macnaha dibaddeedana in laga xafido oo laga ilaaliyo oo cadowga laga difaaco dadka muslimiinta iyo deegaanadooda ayib waxay ka hadli doontaa suuraddu kuwa munaafiqiinta iyo inay yihiin dhibaato bulshada dhexdeeda ku sugan waxay tilmaami doontaa suuraddani ahlu kitaabka khatarta ay leeyihiin gaar ahaan kuwa yahuudda ah taasna way caddaynaysaa waxaa lagu soo gebagabayn doonaa suuraddan qolada nasaarada la yidhaahdo ama kirishtanka balaalaadka iyo balaayooyinka ay qabaan ama ay ku sugan yihiin inay suuraddu caddayso arrintaasoo ay kaga sugan yihiin ama ay ka aaminsan yihiin nebiyullaahi ciise bni maryam markay ku xadgudbeen ilaa ay ka caabudeen ilaa ay ilaahnimo ku sheegeen ilaa ay markii dambe dhaheen waa la salbiyey iyagoo ilaah ku sheegaya leeyihiin waa la salbiyey iyagoo ilaahnimona u aaminsan iyo fikradda ay keeneen oo fikratu taliid saddex sheegga saddex ilaah baa jira iyo wixii la xidhiira ah ayib suuraddu waxay ummadda ugu baaqaysaa ama ugu yeeraysaa aayaadkeeda lagu khatimayo dalaalaadkaa iyo baadinimadaa in laga noqdo caqiidada saxdaa ee saafidaa ee caqiidatu tawxiidkana loo noqdo suuraddani sidaa weeyaan ayib waxaa la yidhaahdaa waa suuratu nisaa suuraddani marka iyo suuraddii soo dhammaatay munaasabada ka dhaxaysa waxa weeyaan suuraddii hore markii lagu soo khatimay taqwada ilaahay wattaquuhu lacallakum tuflixuun suuraddanna taqwadii baa lagu bilaabayaa bismi illaahi araxmaani araxiim quluu waxaa dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annaasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس قال تعالى إلهي وحير يا أيها الناس ضدكيو اتقوا ربكم ربك كعب صدى الذي ربك أسو خلقكم إذن كعبوري من نفس واحدة نف كلية حق هذا إذن كعبوري waxaa lala khidaabayaa dadkii oo dhan waxaa loogu yeerayaa inay ilaahay caabudaan waxdahu laa shariika lah waxaa la yidhi yaa ayuha nnaas dadkaasi ma dadkii markii aayaadkaani soo degayeen joogaybaa dadkii markaa joogay iyo qof kastoo gadaal ka yimaada waa shamlinaysaa aayaddu qof kastaaba markuu yimaado oo koonka ku soo biiro yaa ayuha nnaas baanbaa u taalla dadkaan buu ku jiraa yaa ayuha nnaas culimmada qaar waxay dhaheen yaa ayuha nnaasu marka la yidhaahdo haddii gaalo kaliya lala hadlayo ama gaalo iyo dad kale lala hadlayo markaa waxaa lagala hadlaa arrimaha la xidhiira tawxiidka iyo caqiidada haddii dad mu'miniina keliya lala hadlayana awaamir iyo axkaam kale ayaa lagala hadlaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadkiiyow ittaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada alladii allahaasoo khalaqakum idinka abuuray min nafsin naf xaggeed naftaasoo waaxidatin keli ah hal asal ayaa ka soo jeedaan asalkaasina waa nebiyullaahi aadam calayhi salaam allahaas idinka abuuray hal naf wa khalaqa abuuray minhaa naftaa xaggeedana ka ahaysiiyo ka abuuray zawjahaa zawjkeedii iyo lamaanaheedii oo xawaa ah oo nebi aadam feertiisii ayaa xawaa laga abuuray allahaa ka yaaba oo wabatha firdhiyey minhumaa labadaa xaggooda rijaalan rag raggaasoo kaiiran tiro badan iyo wanisaa wa nisaa'an iyo dumar dumarkaasoo iyagana waa u qadaran tahay kaiiraat ah oo tiro badan oo kaiira ah rag tiro badan ayaa la yidhi dumarkiina sidoo kale ay u tiro badan yihiin bal dumarku waaba ka sii badan yihiin ragga oo waa ka sii tiro badan yihiin iyagu wabatha waxa weeyaan nashara wafaraqa allaha allahaasoo firdhiyey oo faafiyey minhumaa labadaa xaggooda rijaalan kaiira rag tiro badan iyo wanisaa'an wa nisaa'a iyo dumar iyaguna tiro badan labadaas wax allaale waxa koonka jooga oo binu aadama rag iyo dumarba waxa ay ka farcameen oo laga abuuray nebiyullaahi aadam iyo xawa iyadoo taqwadii lasoo sheegay oo yaa ayuhannaasu taquu rabbakum la yidhi ayaa mar labaad la soo celiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wattaquu llaha allah ka yaaba oo ka cabsada alladii allahaasoo tasaa'aluuna ay isku su'aalataan bihi isagaa wax isku weydiisataan oo markaa wax isweydiisanaysaan aad dhahdaan as'aluka billaah ilaahay baan kugu su'aalay anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaarsh ee aad sidaas kula hadashaan allaha wax iskugu su'aalataan iyo walarxaama waqaafuu waxaad ka cabsataan al arxaama riximka isagana goyntiisa waxay ka dhigan taha wattaqul arxaam war arxaamta iyo qaraabanimada oo dhinac kasta ka imaanaysa dhinaca aabbaha iyo dhinaca hooyadaba iyadana inaad goysaan iyadana iska ilaaliya xaqeeda ilaaliya weeyaan ayib inaad goysaan iska jira oo riximku hadda waa waxa weeyaan waa in la ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa in la xiriiriyo in maaragtay wixii lagu dhaamo la siiyo waxaana ugu weyn ka warqabidda iyo xiriirinta waa iyadii dacwootay oo markay dacwootay ilaahay yidhi loo oggolaaday marka axaadiidta soo aroodhay waxaa ka mid ah man wasalanii wasalahu llah qofkii xiriiriya ilaahay baa xiriirinaya waman qadacanii qadacahu llah oo waxa weeyaan bukhaariga iyo muslimkuba ay wariyeen waxaa kale oo xadiid kale ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi man sarahu an yubsada calayh qofkay farax gelinayso in loo waasiciyo risqigiisa iyo risqiga loo waasiciyo cimrigiisana loo daahiyo falyasil raximahu riximkiisa ha xiriiriyo riximkiisa ha xiriiriyo cimrigana in loo barakeeyo arsaaqdana loo waasiciyo arsaaq waasoo xalaala ilaahay siiyo ayib marka xiriirintu wax siinta keliya xoolaha keliya ma aha dhinacyo badan bay ka imaanaysaa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaykum dushiinna raqiiba mid xafiida oo raqiib oo daalacanaya ilaahay weeyaan kaanadu marka waxa weeyaan kaana ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday oo keliya maaha wuxuu ahaaday haddana yahay ahaanna doonaa weeye mar kastaba ilaahay ku sifaysan yahay inuu ilaahay mid raqiiba yahay subxaanahu wa tacaala markaas taqwada waa la adkeeyey maadaama aayaddan laba meelood looga dhex sheegay taqwadiina waxaa lala xidhiiriyey qaraabo xidhiirintii ayaa lala xidhiiriyey maadaama dadkao dhan hal asal ay ka soo jeedaan walaalnimo binu aadanimaabaa ka dhaxaysa ee xagga nasabka isku abtiris ay yihiin si kasta oo dadku maaragtay isku kala ay sheegsheegaan isku hal asal unbay ka soo jeedaan cid binu aadam oo aan nebi aadam ka soo farcamin ma jiro dadku waa isku qoys waa walaalo waa nebi aadam taramkiisii weeyaan ina allaha kaana calaykum raqiiba waxaa lainoo sheegayaa ilaah inoo sheegayaa subxaanau wa tacaala agoontii wuxuu inoo ina amrayaa oo inoo dardaarmayaa khayr in agoonta wanaag loo sameeyo xoolahoodana la xafido qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aatuu siiya alyataamaa kuwa agoontaa amwaalahum xoolahooda siiya kuwa agoontaa xoolahooda u dhiiba oo siiya waxa weeyaan goormaa la siinayaa hadda agoon maaha agoonnimada hadda way dhaafeen waa biictibaari maa kaana awal bay agoon ahaan jireene hadda agoonnimadii way dhaafeenoo markay qaan gaaraan baa xoolahooda loo dhiibayaa wa aatuu waxaa siisaan alyataama kuwa agoontaa waxaa la yidhahdaa kuwa aabbayaashood dhinteen iyagoo da'dooda ay yaryar tahay kuwa xoolahooda u dhiiba markay qaan gaaraan xoolahana ay xafidan karaan markaa u dhiiba marka alyataama magacii awal lahaayeen oo la cabirayo weeyaan oo biictibaari maakaan awal siday ahaayeen weeye amaa hadda way qaan gaareen walaa tatabadaluu ha bedelinina ha ku bedelinina alkhabiisa kan xaaraanta ah bidayibi midka xalaasha ah walaa tatabaddalu ha ku bedel qaadanina mid xaaraana oo khabiis ah oo xoolaha agoonta weeyaan mid xalaala oo maalkiinna ah maalan qof baa wuxuu hayaa xoolo uu leeyahay iyo xoolaha agoontu leedahay markaasuu wuxuu samaynayaa wuu isku bedelayaa wuxuu iskugu bedelayaa arigiiba ka soo qaad neefkii buurnaa ama fiicnaa oo arigii agoonta ka mid ah ayuu isticmaalayaa haddii la gadanayo haddii la qalanayo haddii cid la siinayo markaasuu ribow kala tegay agoontii ribow ku bedelayaa hadhowti waxaana wanaagsanayd midda agoontu ay leedahay markaasu wuxuu leeyahay ribaan ka qaatay rina waa bixiy mid buuran buu ka qaatay mid waxa weeyaan mid caataabuu siinaya ayib walaa tatabadaluu ha bedel qaadanina alkhabiisa midka xaaraamta ah bidayibi kii wanaagsanaayoo xalaasha ahay aa lahaydeenoo mulkigiinna aha mid xaaraan ah ku bedelinina ayib waxaa la mida labada dhinacba way ka imaanaysaa mid khabiisa iyo mid dayiba in sidaa la iskugu bedelo oo neefba neef saas ugu bedelaya kii wanaagsanaabuu isagu isticmaalayaa oo agoontu lahayd kii liitay oo xoolihiisa ahaana agoontiibuu buu siinayaa waaye amaba ma aha agoonta xoolaheedii booba iska isticmaalayaaba walaa tatabadalu alkhabiisa biayib kaa khabiiskaa ee xun biayib marka marna wuxuu ku xun yahay waa muuqaalkii neefka oo liita kan liita inaa agoonta siisaan kan wanaagsanna xoolahooda a ka qaadataan ayib taa lama ogola agoontii bay xadgudub ku tahay xoolahoodii oo ficficnaa oo laga qaadanayo weeye wax liitana loo xeraynayo walaa taakuluuha cuninina amwaalahum agoonta xoolaheeda ha cuninina ilaa amwaalikum makhluudatan iyadoo lagu daray ama madmuumatan loo dumay ilaa amwaalikum xoolihiin xoolihii agoonta iyo xoolihiinniyo isku jira xoolihii agoonta ha cuninina qofbaa agoon haya iyo xoolahood xoolihiisiibuu ku dhex daraya markuu xoolihiisii ku dhex daro si siman baa wixii la yskaga isticmaalayaa oo loo cunaya waxaana la rabay agoonta inta wixii la xisaabiyo waxa ku soo aadaya xoolahooda in laga jaro wixii aan ku soo aadayna in qofkan kale xoolihiisa laga jaro marka walaa taakuluuha cununina amwaalahum agoonta xoolaheeda ha cununina madmuumatan xaalay tahay mid loo dumay ilaa amwaalikum idinka xoolihiinni xoolihii baa isku dhex jira markaasaa si xisaab la'aanah oo siman ayaa markaa loo isticmaalayaa oo agoontii waxaa dhici kadhaa inay laga isticmaalo wax tiro badan oo aan ku soo aadeen taa lama rabo markaas haddii xoolihii agoonta oo maxdiya oo baraxa keligood u isticmaalayana kama sii daranba walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum
innahu akligaas kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi kabiira ee weyn akligaas iyo cunitaanka xoolahaas la cunaayo waa dembi cadiima waa ismi weyn weeyaan maxaa yeele qofkaan agoonkaahi wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo la waardeeyo waa qof daciifa in loo kaalmeeyo u baahan yahay in wixiisi inta wax lagu dhex daro markaa wixiisii layska isticmaalo taa lama rabo qofka daciifka oo taagta daran oo la xoogo ama la dulmiyo awooddarradiisa looga faa'iidaysana waa denbun cadiimun cinda allah ilaahay agtiisa waa dembi aad iyo aad u weyn weeyaan marka xoolihii agoonta markay xoolo kale ku dhex jiraan oo qofkii macnaha agoonta iyo xoolaheeda hayay ay ku dhex jiraan waa inuu iswaardiyeeyo waa inuu iska ilaaliyo waxaan agoonta macnaha xadgudub ku ah ama dheeraad ku ah inaan la saarinin iyagoo agoontii loo shaqaynayo xoolihiina loo xafidayo lana korinayo waxaa ilaahay inoo sheegayaa misna subxaana wa tacaala gabdhahaas ama gabadha yatiimada ee agoonta haddaan loo cadaalad samaynayn oo qofka raba inuu guursado meherkeedii munaasabka ah uusan siinayn inuuba iska daayo uusan guursanba inuu farahaba ka qaado uusan guursan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum haddaa ka cabsataan allaa tuqsiduu inaydnaan cadaalad samayn min aqsada markii laga keeno xagga cadaaladda weeyaan haddii hulaasiga laga keenana waa xagga jawrka iyo ma garanaysa cadaalad darrada wain khiftum haddaa ka cabsataan allaa tuqsiduu inaydnaan cadaalad samaynayn fil yataama kuwii agoonta ahaa gabdhihii agoommada ahaa oo aad hayseen oo amasuulka ka ahaydeen taas ku cadaalad samaynteeda haddaa ka cabsataan iyada iska daayo ha guursanine fankixuu waxaa guursataan maa daaba lakum wixii idiin diib noqda maadaani maalaa yacqilkay ku dhacdaa inta badan laakiin hadda dumarkiibay ku dhacaysaa dumarkuna waa yacqil maa daaba man daaba lakum wixii idiin wanaagsanaado oo min annisaa'i dumarka kale ah guursada fankixuu waxaa guursataan maa guursada daaba diib noqda lakum idinka idiin diib noqda idiin wanaagsanaada min annisaa'i xaalayihiin dumarka mathnaa laba guursada waa labalabo wa hulaatha saddex wa rubaaca afar waxa weeyaan labalabo iyo saddex saddex iyo afar afar waa waa laba keliya ama saddex ama afar guursada oo aan gabdhihii agoommaha ahayn aayadda waxay ka hadlaysaa qof baa agoon gacanta ku haya gabdhaha waxaa ku jira agoonaha gabdhihiibu wuxuu doonayaa isaguna waa qof gabdhaha guurkoodu u bannaan yahay maalan ina adeerkoodaoo kalea gabdhihii gacanta ku haya gabdhihii waa koreen isagiibaa wuxuu damcayaa inuu guursado waa ninkaas soo koriye wuxuu ka baqayaa ama rabaaba hadduu guursado sida gabar kale oo ajnabi ka ahayd hadduu guursado wuxuu u samayn lahaayoo kale inuusan tan u samaynin wuxuu isleeyahay adaa soo koriyey aabbaheedii labaad baa tahay maalkeediiyo nafteedu adaa gacanta ku haya cidna wax ku weydiin mayso kugu dhibi mayso meher iyo wax la mida intay doonto gabadhu ma sheegan kadha ama hadday ma siinaysid wuxuu rabaa inuusan gabar kale wuxuu u quuri lahaa ama siin lahaa inuusan siin inuu guursadana waa rabaa taasaa la diidaya waxaa la leeyahay haddaaba taa ka baqaysaan oo aydnaan gabdhaha kale la samaynin iyaga iska daaya waxaad guursataan gabdhaha kale guursada wixii diib idinka noqdo idiin fiicnaada laba guursada mathnaa laba guursada wa hulaatha guursada wa rubaaca guursada afartaasaa u dambaysa ninka xortaa intuu guursan karo sidaas baa u guursanaysaa waa idiin bannaan tahay macnaha weeyaan inaad laba guursataan ama saddex guursataan ama afar guursataan haddaa caddaala samaynaysaan fain khiftum haddaa ka cabsataan allaa tacdilu inaydna cadaalad samayn oo dumarkii badnaayo aad guursanayseen inaa u cadaalad samaysaan haddayda ka baqdaan inaa u cadaalad samayn weydaan fawaaxidatan fankixuu waaxidatan mid kaliya iska guursada algabara ku gaabsada taa guursada ow amase maa malakat aymaanukum aw iqtasaruu waxaa ku gaabsataan yaa ama waxaad firaash ka dhigataan maa malakat aymaanukum midigyaalkiinu waxay milkiyeen oo addoommadii oo gabdhihii addoommada ahaa oo iyagu ka xuquuq yar gabdhaha xaraa'irta ama xorta ah daalika midkaas oo hal gabar inaad ku gaabsataan ah ama kuwa mulkulyamiinkaa inaa ku gaabsataan ee addoommada ah baahadanaa dhowaan badan allaa tacuuluu inaydnaan jawr samaynin inaydnaan iilan inaydnaan cadaaladdarra samayn taasaa u dhowaan badan macnaha weeyaan marka addoonnimadu waxa weeyaan diinta islaamku waxay boorinaysaa in dadka macnaha ay xor noqdaan ee diinta islaamku addoonnimada boorin mayso ee waxay boorinaysaa in la xoreeyo qofka addoonnimada laga fakiyo inuu xor noqdo markaas waa cuquubad timid asbaab baa keentay laakiin acmaal badan baa waxaa lagu xiray si addoonnimadu meesha uga baxdo qofkii waxaas ku dhaca kafaaradiisa waxaa ka mid a addoon inuu xoreeyo kii waxaas kala sameeyo addoon waa inuu xoreeyo si ay maaragtay dadku addoommada inta usoo qaabtaan oo u xoreeyaan ama usoo gadaan ay xor uga dhigaan markaas qolooyin si khaldan aayadda macnaheeda la aaday baa jira oo badiyey in macnaha dumar afar ka badan uu ninku guursan karo isku mar waxayna isku darsadeen xisaaba ay si khaldan u fahmeen oo waxay dhaheen mathna waa laba labo laba labo haddii la dhaho waa afar bay dhaheen wa hulaatha waa saddex saddex waa saddex iyo saddex kale waa lix afartii horaa lagu darayaa waa imisa waa toban wa rubaaca afar afar markaas maxay gaarsiiyeen afar afar lagu daray sideed waxay gaarsiiyeen intaas bay gaarsiiyeen marka qolooyinkaas iyagana waa waxay sida ay u fahmeen waxba kama jiraan weeyaan daalika sidaa oo aad samaysaan oo gabar keliya ku gaabsataan ayaa adnaa u dhowaansho badan allaa tacuuluu inaynaan iilan ama jawr samaynin waxaa ka mid ahayd in macnaha afarta aan laga badinayn xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa soo islaamay nebi allo wuxuu yidhi toban dumara ayaan qabaa mid kalena wuxuu yidhi siddeed dumara ayaan qabaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhunna arbaca intaa qabtid afar ka dooro inta kalena waa bes waa kaa dibadda weeyaan marka afartaas baa ugu badan addoonkana labaa ugu badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aatuu waxaa siisaan annisaa'a dumarka waxaa siisaan saduqaatihinna meheryaalkooda siiya nixlatan siin siiya siin siiya waxa weeyaan nixlatan waa cadiyatan meheryaalka dumarka siiya weeyaan waxaa siinaysaan idinkoo naftiinnu diib ku tahay oo raalli ka ah oo quuraya meherkii dumarka gacanta ka geliya oo siiya ama nixlatan xaalay tahay fariido ay tahay ilaahay faral yeelay dumarkaas meherkooda waa inaad siisaan waa meherkii qofka dumarka ah ee sadaaqii iyo meherkii weeyaan fa in dibna hadday diib noqdaan gabdhihii lakum idinka can shayin shay oo minhum meherkii iyo sadaaqii ka mid a hadday idinka diib noqdaan nafsan min jihati naf ahaan wixii meherka ahaa baa gabdhihii iyagoo raalli ku ah naftoodu diib ku tahay bay idiin daayeen oo maalan xoolihii meherkaa markaa u keentay gabadhii ninku siiyey bay qaar siis dayib ama wayba ku lahaydee qaar bay ka cafiday dayib waana wax lagu ikraahay maaha wax lagu khasbay maaha waxay cabsi ka qabta maaha iyada khiyaarkeeda weeyaan sidaa hadday dhacdo fa kuluuhu kaa ay idin siiyeen cuna hanii'an xaalow yahay hanii'an xaalu yahay mid bogaagsi leh marii'an xaalu yahay mid honguri mareen leh oo xalaal idiin ah shaygaa isaga waa isticmaali kadhaan markaa weeyaan hanii'an marii'a weeyaan hanii'an fakuluuhu cuna aklan cunidna waa dhihi kadhaa hanii'an ee bogaagsi leh marii'an hunguri mareen leh haddii macnaha wax yaxyax iyo cabsi aysan ku bixin weeyaan hadday isdhahdo qofkaani mucallimkaadibuu ahaa waxa weeyaan sidaa xishood ay ku siinayso ama waa ku soo koriyey ay sidaa ku bixinayso ama wuxuu yidhi meherkii wax iga siiya oo hadduusan siin haddaysan siin waxay ka baqaysaa inuu dilo ama dhibaateeyo cabsi bay u bixinaysaa ama yaxyax bay u bixinaysaa lama ogola markaa xalaalu ma aha waxaa la rabaa can dibi nafsin si xalaal ah oo qalbigeedu raalli ka yahay oo khiyaarkeeda ah ayaa la doonayaa inay u saamaxdo iyadaa leh way saamixi kadhaa sidaas sidaan ahayn laa yajuusu lirajuli an yaakula min maaliha ilaa biridaaha gabadha xoolaheedaoo dhan ninku ma isticmaali karo haddii aysan raalli ka ahayn iyadu haddii aysan raalli ka ahayn taasna waxaa laga hadlayaa waa xaggii meherka weeyaan fain dibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'an marii'a marka meherkaas waxaa muhiima in la bixiyo oo ay raggu iska jiraan inay meherkaas aysan ku dhiman waa inay bixiyaan waxaa la tilmaamayaa meherka nin kasta sida xadiidku ku soo arooray ayumaa rajulin tasawaja imra'atan nin kasta oo guursada qof dumara meher ku guursada ama ha yaraado meherkaasi ama ha badnaado is niyeysan oo raba inuusan macnaha siinin buu doonayaa inuusan siin xaqeeda buu doonayaa nin kastoo saa sameeya oo sidaa ku dhinta isagoo weli xaqeedii aan bixin laqiya allaha yowma alqiyaamati wa huwa zaanin ilaahay buu la kulmayaa maalinka qiyaamada isagoo zaani ah macnaa dembiile ah weeyaan isagoo dembiile ah ayuu ilaahay la kulmayaa baa layidhi waa in marka meherkii la bixiyo weeyaan gabdhuhuna waa inay fahmaan oo qaar baa waxay moodayaan haddii meherka la siiyo in reerkii isnacay oo reer kala tegayo oo gabar meher la siiyaba waxay u yaqaanaan gabar reer la kala tegayo meherkeedii soosii keliya ah ee waxa weeyaan gabadha meherkeeda hadduu qofkaan u keeno waa qof xaqii garanaye ma aha reerkii inuu nacay ama gabadhii nacay ama reerkii khilaaf ku dhex jira maaha ee xaq lagu lahaa iyo dayn lagu lahaa ayuu iska bixinaya waxaa la mida qof kastoo dayn inta qaata doonaya inuusan xaq qofkuu daynta ka qaatay siinin ya waana khayaano ma xoolaha u saa ku qaatay markii uu dhinto isagoo aan weli dayntii soo celin laqiya allaaha wahuwa saariq ilaahay buu la kulmayaa isagoo saariq ah ya oo macnaha mid tuuga ah ayuu ilaahay la kulmayaa marka waxa weeyaan meherka waa xaq ay gabadhu leedahay kuma xirna inay iyadu dhahdo ha la isiiyo kuma xirna inay dhimato waxa weeyaan waa inuu waa dayn ninka lagu leeyahay waa inuu iska bixiyo marka horena xoolaa uu bixin karo waa inuu maaragtay aan mujaamalo ka ahayn wuxuu bixin karo waa inuu marka hore meherku yahay oo wax ku aqbalo ayib wixii uu wax ku aqbalo waxay doonaanba ha noqdeenne hadhowti waxaa laga doonaya haddaan laga cafinin inuu bixiyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tu'tuuha siinina assufahaaa kuwa sufahada ah amwaalakum xoolihiinna ha u dhiibinina walaa tu'tuu ha u dhiibinina assufahaaa kuwa mubadiriinta ah iyo kuwa waalwaalan iyo kuwa sufahada ah iyo carruurta yaryar amwaalakum xoolihiinna allatii amwaashaasoo jacala allaahu ilaahay ou idinka yeelay lakum idinka qiyaama mid noloshiinna u qumaysan oo macaash noloshiinnu ku taagan tahay ilaahay uu ka yeelay subxaanahu wa tacaala xoolahan waxaa jira dad tasarufkoodu uusan soconaynin dadka iyaga oo aan tasarufkoodu soconaynin waxaa la rabaa inaan loo dhiibin xoolihii hadda waxaa laga cabbiray walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum idinka xoolihiinna ha u dhiibinina xoolaha la sheegayo waa kuwan sufahadaa laftooda xoolahoodii weeye cidday xoolaha u yihiin waa qofkaan sabigaan yar ilmahan yar xoolihiisi ayib waxa weeyaan qofkan safiiha xoolihiisi qofkaan mubadirkaa xoolihiisi qofkaan xoolaha meelaha xunxun ku bixinaya xoolihiisi weeye kaasay xoole u yihiin maca daalika waxaa laga cabbiray amwaalakum idinka xoolihiin waxaa la tusaalaynayaa xooluhu dadku inay qaab ay uga dhexeeyaan baa jidha kuwa haddii xoolaha inta loo dhiibo ay meeshay doonaan ku bixiyaan oo ku gubaan dhibaataa ka imaanaysa dhibaatadaasna bulshadii bay ku dhacaysaa bulshadii ayay dhibaatadaasi soo gaaraysaa marka waxaa leeyahay kuwa gacnahooda xoolaha yaan loo dhiibin si xun ama si khayru sharciya ayay u maamulayaan ama u isticmaalayaan xoolihiina noloshii oo dhan baa ku taagan safiiha marka xoolihii loo dhiibi maayo waa qofka maamulkiisu xun yahay ilmo yar hadduu yahay hadduu nin weyn yahay hadduu rag yahay hadduu dumar yahay qofkaa weeyaan qofka haddaan salaaxuddiin waddunyaa diintiisana uusan wanaajinayn adduunyadiisana uusan wanaajinayn xoolihii dab ku shidayo badda ku tuurayo gubayo wax xun ama waxaan fiicnayn ku bixinayo qofkaas baa xoolaha laga waardiinaya waa loo maamulaya ilaa intuu ka wanaagsanaanayo rushdi iyo wanaag laga helayo ilaahay wuxuu yidhi warsuquuhum ka arsaaqa oo ka biila fiihaa xoolahaas waksuuhum uga arratira ka huwiye fiihaa baa iyana u qadaran labiskana waa ka siinaysaan idinkaa ku maamulaya waana ka biilaysaan waquuluu waxaana u dhahdaan lahum kuwa ayagaa sufahada ah qawlan macruufa qowl wanaagsan u idhaahda hadal wanaagsan oo layina oo dabacsan oo naxariis leh ku dhahay ilaa xoolaha iyagaa leh maxaa dhahaysaan markaa qaangaadhaan insha allahu xoolihiinna gacantaan idiin gelinaynaa idinkaan idiin dhiibaynaa idinkaan idiin haynaa waxaan idinkaa iska leh hadal ay weheshadaan oo wanaagsan baa ku dhahaysaan ilaa waa waxoodii waquuluu lahum qawlan macruufa darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab